الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم صب الصحابة رضي الله عنهم wuxuu u baabaysan yahay saxaabadii rasuulkii ilaahay ilaahay ha ka raalli ahaadee bal caydooda la caayo xaramnimadkeed taas iyo dee dembi aada u xun inay tahay ee fadliga ay leeyihiin iyo inaanay cid la sinaan karto oo gaadhiba kartaa fadligooda aanay jirin taasna kolley xadiisku waa kulansan doonaaye bal taas buu baabkeedii yahay kolley saba saxaabadii horeynu fadligoodii fadaa'il baan ku soo jirnay fadaaisha saxaabadana waabay noo socotay in wixii fadligooda ku tacalluqsan iyo inay cadaala u wada sugnaato oo ilaahay baa tacdiiliyo ammaanay waana xamaladii shareecada qur-aan hadday tahay iyo axaadiis hadday tahay iyo sharcigii guud ahaan dadkiina soo gaadhsiiyey weeye cadaala u sugnaato rabbi baa tacdiiliyey ilaah baa kaba raali noqday ilaah baa ammaanay bal taas waa inoo wada horeysay in sabigoodana imaka bal axaadiisii kolley isagoo fadaa'il aynoo khatinmayso in shaa allahu tacaala casharkani kii ugu dambeeyey kitaabu lfadaa'il uu noqon doonana bal taa taxriimkeedii iyo digniintii rasuulka ilaahay dadka taa ugaba digay ayaa baabka inooguba imanayo wuxuu uhi muslim xadaثna yaحyى بن yaحyى التmimiي وabubakr بn abi shaybةa ومحamed بn العalاء qala yaحyى أخbarana وqala الآkخrani xadaثna abu mعaawiyaةa عan الأcmaشhi عan abi صاalح عan abi hurayrata qala qala rasuul الlahi صلى الlه عalيه وsلم laa tasubuu ha caayina aصxaabi asxaabtayda ha caayina laa tasubuu asxaabi ku celiya haddana asxaabtayda ha caayina fawalladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay low anna axadakum midka idinka idinka midi markaa cid buu la hadlayay markaa aan dadki waa asxaabun weliba laakiin kuwii saabiqiinta ahaa ee hore aan ahayn baabuu rasuulku sida inoo dambaysa la khidaabayay ee kol haddii ki xataa soxbadii la wadaagsadeye iyaga laakiin qidamkii iyo sabqigii islaamnimo iyo wixii hore infaaq iyo jihaadkii hore waqtigii aadna looguma baahnaa aan la wadaagsan san laguba leeyahay ciddii ka dambeysay oo dhammina waa min baabi awla ayay noqon markaa khidaabku waa ciddii iyo dee cid alla cidda iman doonto o dhan baaba uu rasuulka ilaahay la khidaabaya ka nahiyaya asxaabtayda ha caayina asxaabtayda ha caayina fawladii nafsi biyadi low anna axadakum midka idinka idinka midi anfaqa hadduu bixiyo mihla uxudin uxud wax leegoo dahaban dahaba wuxuu ku bixinayaa hadda dariiq khayr baacuu ku bixinayaa waa buurta aada u weyne uxud oo dahaba macnaa kaasi ma adraka ma gaadhayo macnaa ajriga iyo sawaabka uu halkaa ka helayo infaaqa uu uxud wax leegoo dahaba uu bixiyey ajriga iyo sawaabka uga soo xasilayuu kaba helayo lama sinaanayo ma gaadhayo ma adraka mudda axadihim midka iyaga kaba mid ah saxaabadan rasuulka ilaahay yihi ha caayina mudki waaba sacad mugi oo dee ama heeda ama dahaba maahae waa cuntiya waxyaalahaasoo uu la baxay ajriga iyo sawaabkii uu ka helay kani lama sinaanayo kuma gaadhayo walaa nasiifahu nasiifna waa luqat fi nisf sa cashiir ba luqat fi lcushri iyo hamiini waa alfaado malaha barhkood bay kuba yimaadeen xagga cadadke ee waa barhkii xataa mud barhkii oo uu la baxay waqtikaasi uu la baxay saxaabigii isagu kuma gaadhayo buurta uxud wax leegoo dahaba oo ula baxay niska halkan iyo mudkana waaba cuntaba maba ahayn dahab kama gaadhayo saa daraaddeed bal oo cayna xadiidku bal duruq bu inoo leeyahay ee duruqdan sii raacin doonaa iyadoo kalaam xagga xadiidka khuseeyo gaarina jaanibka khaasatan riwaayadan uu kuba bilaabay inoo yar dambeeyo xadaثna cثmaan بn abi shaybata qaale xadaثna jariir can اlacmashi can abi صaalixi can abi saciidi eg markii hore acmash abu mucaawiya ka warinayey abu saalixna xadiidku uu ahaa can abi hurayratan soo aragnay abu saalixna aad buu axaadiida abu hureyra dee waa dadka ugu badan buu kaba mid yahay isagii abu salama iyo axaadiida abu hureyre marka la eego kutubta inooguma sugan ama waa ragga dee meelaha ugu horeeya ka soo gelaya xagga in marka la eega axaadiida abu hureyre lagaba wariyo iminkana waa acmashuune abu mucaawiye bedelkeeda jariir baa yimi sanadkuna waa can abi saalixin can abi saciidin halkii abu hureyre abi saciid baa yimi oo halkan le kalaan baa jiraan soo la ku soo noqon doono qaala wuxuu yidhi marka abu saciid baa yidhi kaana waxaa ahaa bayna khaalid bni اlwaliidi wa bayna cabdiraxmaan ibni cawfin shay-un khaalid ibn اlwaliid iyo cabdiraxmaan ibni cawf baa wax dhex mareen نizaac baa dhex maray hadal iyo khusuumo fasabahu khaalidun khaalid baa caayey khaalid baa cabdالraحmaan ibnu cawf caayey faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم waaba sababtii xadiidka waa khaalid oo isna soo islaamo صaxaabi ah ayuu rasuulka ilaahay la hadlaya u yihi laa tasubuu ha caayina axada axad min aصxaabi marka waa asxaab khaasa waa asxaabtii hore weeye saabiqeyntii dee walow markay noqoto xaggii sabigii dee kale dii xataa saxaabi kale tan lagu yidhi dadkii ka dambeeyeyba iyadoo saxaabadii guud ahaan ba aan la kala qaadayn san xalay soo sheegnayna bal wax kaleba haba noqotee asuxba laa yucaadiluhaa shay fadligan suxbada wuxu dhigmayaa maba jirto iyadoo dee arrinta rasuulka ilaahayba inoo sheego qur-aankana inooguma suganna ay jirto oo ah iyaga infaaqoodi iyo wixii ay la yimaadeen iyo camalkoodii kale khayrka ah waqtiga aada loo baahnaa dhibtuna ay badnayd iyo dee dadkii kale wixii ay laba yimaadeen dadkii ka dambeeyey xaaladu ti ahayn kulama sinaanayaane laa tasubuu axada min asxaabi faina axadakum low anfaqa hadduu bixiyo midla uxudin axad wax leegoo dahaban dahaba ma adraka ma gaadhayo waa ajrigii iyo sawaabkiisa uu halkaa ka helayo kuma gaadhayo mudda axadi midkood mudkii ajriga midkood mudkiisa uu la baxay ka dhalanaye uu ka helayo kuma gaadhayo walaa nasifahu iyo barhkiiba xadaثana abu saciidin اlأshaju wa abu quraybi qaala xadaثana wakiicu can اlacmashi xa waxadaثana cubaydullahi bnu mucaadin qaala xadaثana abi xa waxadaثana bn musanى wbnu bashaari qaala xadaثana bn abi cadiyi jamiica can shucbata wa ibn abi cadi muxamed iyo mucaad maka markaa ibnu mucaad labadooduba shucbay kaba wariyeen shucbana ayuu ka warinaya can ilacmash xadiidku waa xadiid acmashun saana imaka aragna duruqdoo dhan biisnaadi jariirin wa abi mucaawiya isnaadkii jariir iyo abu mucaawiya oo isnaadkii jariir waa isnaadkii imaka eeg raqamka labaad ee xadiidka ama xadiidka labaad muxuu ahaa isnaadka jariir xadaثana jariiru can اlacmashi can abi saalixin can abi saciidin isnaadka abu mucaawiyana muxuu ahaa o isagu can ilacmashi can abi saalixin can abi hurayrata oo halkaa way ku kala dunaayeen sheekuna waa kan israaciyey dee waxaa daahirkuna iyo inuu agtiisa ay mid keliya yihiin oo saxaabi keliya ay yihiin haddii kale uu kala saari laaye bal markaa muxuu hi bisnaadi jariin wa abi mucaawiyata bimili xadiiihima xadiidkoodii mid laba mid ah walaysa fi xadiidi shucbata wakiicin shucba iyo xadii wakiic xadiidkooda kuma sugnaa dikru cabdiraحmaan ibn cawfi wakhaalid ibn اwaliid cabdiraحmaan ibn cawf iyo khaalid ibn macnaha sababta xadiidka ayaan baan ku sugnayne matiga xadiidku xadiidkooda u ku sugnaa intan sababta ayaan kuba sugnayn bal xadiidku horta iyada ta uu inoo faa'iideynayo asxaabtii rasuulkii ilaahay camalkii khayrkii laba yimaadeen ee nafaqadoodii kaba mid ahayd fadliga badan ee ay leedahay ee cid ku gaadhi karta aanu jirin taas iyada xadiidka way nooguba sugan tahay ilaah baana bal dee cidda lala hadlayay waa saxaabi laakiin dee aan dadkii hore saabiqiintii aan ahayn muhaajiriintii hore aan ahayn sanadii sideed madaxeedii ayaa islaamkiisa ama imaatinkiisa bacda cumrati اlqada unbaaba islaamkiisa iyo imaatinkiisaasi qabla fatx xataa waa joogay laakiin de waqti bal maalan xaaladii hore oo kale iyo mashaqadii iyo dhibtii hore iyo culayskii hore jiray oo kale aanu jirin baa islaamkiisuba ahaaye laakiin dee isaga iyo kayrkiiba iyo dadkii dabadood imanaya ilaa waqtigeena baa khitaabku u yeelaaye ilaahayna waa ka laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu daraja oo kuwii iyagu intii aan fatxu maka diintii ilaahay bay dadku afaaji afaashu soo galeen islaamkii baa wada gaadhay dadkii dee horta jaziiradii carbeed iyo intaa dabadeed in markaasin xaalad iyo wadcigiibaaba isbedelay haddaba dadkii waktigaa aad loogu baahna hadday jihaad tahay hadday infaaq tahay mashaqadu ay badnayd dhibta iyo khoofku u badnaa in bal maalan taas oo kale dadkii wax la baxee jihaaday iyaga dee lama sinna dadkii intii fatxu maka dabeede xataa saxaabada haba ahaadeena jihaadkooda iyo infaaqooda ah ilaahay baaba yidhi oo dee waa xagga marka la eego waktigaa xaaladii cidhiidhiga ahayd iyo daruuradii jirtay iyo arrinkan ah rasuulka ilaahay bay u nus nusradiisa iyo ximaayadiiso dee bal iyaga marka waktiyadoodii lasoo dhaafayna in haddii ruuxu daaca iyo cibaado iyo laba yimaado nusradii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh difaaciisii iyo ximaayadiisii umuuraha caynkaasa ciddee dib damaysa way xidhantay taasi oo cid iyada helaysa ama taa iyagu laba imanayana gaadhaysa amaba jirto waxaa u dheeraydna ikhlaaskoodi iyo tawaaducoodi iyo shafaqadoodi iyo umuuraha caynkaasa suxbadan oo dee wax u dhigma aanu jirin bal fadligaasi waa inooguba sugan yahay xadiidkana waxaa bal inooguba sugan in dee rasuulka ilaahay sabigii saxaabadu nahaye xagga sabiga saxaabaduna dee maaha waktigeenan ma odrhanayo dee qarniyad iyaga waktigoodii oo joogay xataa ay arrimuhu iskaba bilaabmeene waa shay dee xaaraam ah oo min fawaaxish almuxaramaat waxyaalaha la xarimay dee fawaaxishooda kaba mida saxaabaduna diinta aan hayno ciddiina soo gaadhsay weeye kolle ciddii wax ka sheegaysa dacnigays oo kale iyo waxyaalahaasi waa dacni diintii ay dacniyayaan de haddii iyaga waa cuduushii sharciga ee cadaaladii lagaba saaro dad xunxun laga soo qaado qur-aan maalan lagu kalsoonaanayaana ma jiro xadiid rasuulka ilaaha de inay dad caynkaasa laga aqbalayaana maba jirto arrinku waxa weeyaanuun waa dacnin diineed iyaga dacnigooda wax lagaba sheegaya waa ujeeddadu waa la asturaya una taasun bay noqon say bacdu salaf yidhaaheenna arrintii waa rasuulka ilaahay caydiisi unbay noqonaysaayo bal imika ruux kaleo inaga inaga midoo caadiya haddii laba idhaha ninkaasi dad xunxun buu la saaxiib yahay ama dad xunxun buu la saaxiib yahay macnaa isagaa xun weeye haddii arrinta ay noqotay asxaabtii rasuulka ilaahay dad aan hagaagsanayn oon fiicnayn oo kale dee inay ruux kastaaba qariinkiisunbuu laba mid yahay arrinku waxa weeyaanuun yaan dee taa afka laguma dhufaninbe waa wax ka sheeg rasuulka ilaahay wax lagaba sheegayo bal adugu waa dembi aada iyo aada u weyn xagga marka la eego in macaasiyo kabiira inay tahay taasi waa hadalkii dee kelimada wifaaqiya culimada maxaa xukumkiisu noqonaya kolley jamaahiir alculamaa ruuxa saxaabadii caaya ruuxa wax kaba sheegaya dee waxay iyagu kuba tagaan tacsiir adag barhkood dee ama in waxba haddii la yidhaha sijni haddii la yidhaha tankiil kale iyo waxaas waa kale adigu dee tafsiire laakiin tacsiir adagoo isaga iyo keyrkiiba wax lagu cibro qaato u noqotay in la casiro taas bay iyagu kuma tagaan aimada maalikiyada barhkood baa ka dhiga arrinkan in laba dilayo un kolley shaaficiyada agtoodana weji waa jira khaasatan laakiin dee cumar iyo abubakar oo kale iyo xasan iyo xusein iyo dadkii iyagana jannada looguma bishaareeyey wax ka sheegoodoo arrintu ay tahay dee takliib wixii kuba yimi iyo bal umuurahaas baa iyagana barhkood ama weji xagga madhabta shaafici kuma sugan be laakiin waxaan leenahay un dee sabigoodu waa shaygaa xaaraamta min fawaaxish almuxaramaat ruuxuna uu ku mudanayo ciqaab adag iyo tacsiir adag uu kuba mudanayo taasba weye xadiidka markan intaas bal jaanibkaa kuba yar dhaafno kolley dee waa jaanibku malaa waktigana xadiidka saaca buu noqdaybe arrin baa yar jirta xagga xadiidkaa in sheekuna sharaxa wuu ku soo qaadayaa wuxuu ka soo noqonayaa abu cali iljanayaan iyo abu mascuudi dimashqiya inuu xadiidka waham jiro fahamku wax kale maaha ee waa halkan can abi hurayrata taas ayay aimadu leeyihiin xadiidkani waa xadiid abu saciid imika waa kanoo laba goor baa la kala tiriyay si wuxuu laba xadiid keliya waa xadiid keliya waana xadiid abu saciid weeye in acmashna dariiqiisanuu ku wariyey waxa uu ay tahay waa abu saciide wahamku wuxuu dhacay khaasatan riwaayadan abu mucaawiye iyobaa waham dhacay oo halkan abu hurayre xadiidku waa xadiid abu saciid bal taas bay leeyihin laakiin wahamkani xagguu kaba yimi kolley imaamkan mizi oo kale wuxuu ka dhigaa dee wahamku kol xifdiguu kaba yimaadaa ruuxa xifdigiis iyo waxyaalahaasuu kaba yimaadaa oo wahmigu kol dhawaq ahaan buu ku dhacaa kolna kitaabaduu dhacaaye meeshii xifdi iyo taamay ahayne waa isagu suu u dhigay in muslim markuu qorayey kitaabadii waham dhacay ay tahay waxaana taa ugaba dhiga oo kuba cileeyey muslim xadiidka wuxuu ku bilaabay dariiqii abu mucaawiya waa dariiqa koobaad waxaanuu yidhi dee waa ka abi hurayra lafdiga ay kuba sugan tahay ee wuxuu ku xigsiiyey dariiqii jariir waa ka dambe abu saalix weeyo waa taan aragnay wuxuu saddex kagaba dhigay oo uu muslim maalan saddex kaga dhigay dariiqii wakiic isaguna waa abu maalan waa amleyaga abu saciid wuxuu kii afraad kaba dhigay dariiqii shucba marka markay noqoto eeg wakiic iyo shucba isnaadkoodii muu sheegine wuxuu ihi jariir iyo mucaawiya isnaadkoodii abi mucaawiya isnaadkoodii haddii markaa eeg isnaadka jariir iyo isnaadka mucaawiya ay anay mid ahayn waa iskhilaafsan yihiin dee labadooda uma waday xaaleeye oo wuxuu leeyahay labadan dambe oo hadda xadiidkiina abu markaa can abi saciid ah waxay la mid yihiin un isnaadkii jariir iyo abu mucaawiya marka taasi waxay keenaysaa xagga xifdigiisiiyo dee taas oo kale inuu arinku uu ahaa ay isku wada mid yihiin oo afartooduba ay isku mid yihiin oo abu saciid lagaba warinayo oo waayo dariiqii wakiic iyo shucba abu saciid bay ku dhammaanayaan dariiqii jariirna waa saas oo kale waana itifaaq dariiqa abu mucaawin baa hadal ku jiraaye laakiin isagana bal fi xal kitaaba xafnu xajar isagu walow hadalkiisa uu soo wada naqliyo laakiin isaga wuxuu leeyay wahamkani waa cid ka sokaysa muslim waayo abu nucaym oo mustakhrijkiisa oo kale arrinkama ishaarin hadduu dee muslim kaba dhacayna waa ishaari lahay duruqdan abi saciid iyo unbuu sooba naqliye calى kuli xaali kole xaafidna kalaamka waa dheereeya malajiska arana uu sheegaa inuu kuba leeyay lakiin fatxulbari waxa ay tahay intan ah abu mucaawiya can اlacmash can abimede can abi saalix can abi hurayrata wahamkuu jiraayo sawaabku waa can abi saciid arrin kaloo xaafidiyadna kordhiyo waxa weeyaan xadiidkeega wuxuu ka wariyay abubakr ibn abi shayba imaka iyo moxamed ibn اlcalaa abubakr ibn abi shayba musnadkiisa iyo musanafkiisa maxaa kuba sugan waa can abi mucaawiyata can ilacmash can abi saalixin can abi saciid waa sheekhan uu kaba wariyey muslim musanafkiisi waa inoo soo gaadhiyo musnadkiisa labadiisa kitaabba maxaa ku sugan abu saciid baa ku sugan waana sheekii muslimu halkan kaba soo naqlinaya taasna waa waxyaalaha dee wahamka meesha jira tilmaamaysa abu kurayb naftiisa iyadna kutub dee ayma kaloo kaba soo saaray dee iyagana sidan bay kagaba soo saareen can abi saciid bay kagaba soo saareenoo bal wahamka yaree jira waa halkan can abi hurayrata xadiidku waa xadiid abu saciid guud ahaanba labadiisa dariiqba ma labada raqam ee laynoo kala sameeyeyba malaa wahamku ciddii uba yimina abu saalex waxa badan inuu abu hurayre kaba wariyo halkaasaa malaa dee dariiqii un badnaa un baa lala maraye wahamkuna waa dhici karta ama saa uu dee miziidhe xaalal kitaaba ama xaafid umuure uu ururiyey buu keenaya in wahamku cid muslim ka sokaysa arrintani ay kaba dhacdeen muslim aanay kaba dhicino khaasatan iyo xaalaadkiisan imakaan hayno ee aan soo tilmaanay iyo ruwaadda si isugu ixaaleeyey ayaa taa keenaysa inay isku mid yihiin oo wax u dhexeeya aanu jirin haddii kale waa caddayn lahay oo hebel baa yidhi abu hurayru odhan lahaa bal baabkana intaasaan kagaba baxaynaa we bab min fadaaئل uwaysi الqaraniy radي الlahu canhu uways waa nin taabiciya de waaba khabarkiisu waa inoo dambeeya alqaranina waa reerkoodii ama waa jiribkiisii allaha ka raali ahaa dee bal fadaaئishiisii wax kaba mida dee walaa horena waan isugu soo yar baraarujinay dadka qaar baa dee moodaa ama dee u qaatay kolayna waana wax horo de xataa imaam nawi oo kale iyo dee adkaarkiisa waa soo yar qaadaaye in kale hadduu ruuxu aanu saxaabi ahayn radia allahu canhu aan la odhan karin baa dadka dhici karta inay dadka qaar tawahumaan ay u qaataane maaha hadduu taabiciya waa dee iska shuurowday un saxaabigii intaa lagu khaas yeelo intii ka dambeysay raximahu llahu la yidhaahe laakiin ama saxaabi ha noqde ama keyrkii haba noqde ruuxii ilaahay ridihiisa in loogu duceeyo iyadoo taasi wax ishkaaloo jiraa ma jiro radia allahu canhu haddii la yidhaahyo raximahu llahu haddii la yidhaahyo waaba mid un marka wax ina wax dee karaahaa wax markaa dee ama la leeya waa laga roon yahay ma jirto weeye waa la odhan karaa ruuxaan saxaabi ahayn radia allahu canhu culimadii waan odhanaynaa radia allahu canhu iyo dee ama radia allahu canhum waardaahum haddaba ways fadaaishiisa xadiidku inooguba imanaya dikrigiisi oo kama hor dhacayno xadaثnي زaهير بن حرب qال xadaثna hاشhiم بن الqاسم qال xadaثna سuلayمان بن المغيرة qال xadaثnي سعيid الجurayري سعيid بن yاس weeye horeyno aljurayri kolkol isagoon سacيidna la socona waatan kitaab kusoo arki jirnay عن أbي نضرة عن usayr بن jاabir أن أهل الكuفaة bal usayr بن jاabir magaciisa usayr بن cmrina way yidhaaheen hamzada bedelkeeda yusayro bal xaaf ibnu xajar taqriib dee ya-da ayuu ku tarjameeyaa yusayrna waa la yidhi halkan hamsada adigu waxa weeyaan ismigan dee yusayrna way yidhaaheen usayrna waa la yidhi waa suurtagal usayr intuu asalkaa hamsadii in laiska tasiiliyo ama la takfiifiyo deeta laysagaba bedelay yusayr ibnu camrin bal taas weye wa yuqaalu yusrun ayaa aniga halkan si aniyadii la soconaya laakiin sawaabku kolley waas ana ii taalla wa yuqaalu usayr bnu camrin wa yuqaalu yusru ba markaa dee kole da labaad la socon waa tala aqriyaya lakin kolley sama hadda idinkana idiin taale wa yuqaalu yusayrun weeye oo ama usayr ama yusayr nuskadaydan baa waxaa halkan markuu sheegayo sheekhu magaciisa si alaha la yidhaaho ayaa ya-dii labaad un ay malaha dee xaggii dabcada kaba dhacday bal marka waxaan leey waa nin taabiciyo weyn barhkood waxay leeyihin ru'yuu leeyahy aragti macnaa waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay si u cahdigiisiina joogay ama beledkiisii oo ru'yadu dee saa raggii dadkaadaba aan kusoo odhan jirnay oo dee m isagoo tamiis lahayn laakiin aragti saasa loo nisbeeyo waa nin saasa marka wuxuu hi ana ahlalkuufati reer kuufa wafaduu way usoo wafdiyeen ilaa cumaro macnaa wafdi reer kuufa oo waliba khaasatan reerkan dee uways ka soo jeeday ahaa ay la socdaan dad i ayaa yimi oo cumar khilaafadiisii madiine uguba yimi wa fiihim wafdigaa dhexdoodana waxaa ku sugnaa rajulu nin waa nin reer qarana oo miman dadkii ka mid ah kaana ahaa yaskaru ku jeesjeesa ku dheeldheela biuweysin uweys na uweys de waa ninkaa khaamilka addoon ilaahay buu ahaa awliyadaa ilaahay saalixiintuu kama mid ahaa waana qarsoonaa isna qarinayey adduunyo wax alla wuxuu dee kulahaaba maba jirin taasoo kale uu ka haystayba markaa kana xaaladiisa iyo dacfigiisaas ayuu ugu dheeldheeli jiray haddaba nin saasaa la socday wafdigan markaasaa muxuu yihi faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi isagoo dad iyaguna mala xaggaa way degeen markay yeman ka yimaadeen hal hawnaa halkan ma jooga axadun axad min alqaraniyiina axad reer qarani wafdiga ka mid ma yahay oo ma jooga fa jaaءa dalika الrajulu ninkaa dee yaraysan jiray xaqiri jiray uweysee ku dheeldheeli jiray baa yimi faqaala cumar cumar baa wuxuu yihi markuu ogaaday reer qaran inuu yahay ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslama qad qaala wuxuu yihi ina rajula nin baa yaأtiikum idin imanaya min alyamani yaman rasuulka ilaahay ma soo gaadhayo waa waa mucjizaadkii rasuulka ilaahay wax maqan buu kaba waramo si u dhaco nin baa yeman idinka iman doona ninkaasoo yuqaalu lahu weysun magaciisiina waa sheegay rasuulka ilaahay weys la yidhaaho welibana sifadiisi iyo nactigiisii kale waa ka raaciyo laa yadacu kagama tegayo bilyamani yaman hayra ummin lahu hooye uu leeyahay mooye macnaa xaas ma laha caruur ma laha wax kale ma laha wuxuu yeman kaga imanayaa ama dee yeman waa hooye uun qad kaana bihi bayaadun waxaa ku sugnaa baras buu lahaa cadaan buu lahaa bayaadku waa barasti fadaca allahi ilaahay buu bariyey faadhabahu canhu ilaahay baa wixii kaba kaxeeyey ilaa mawdica dinaari waa dinaarku de waa lacagtooda ay isticmaali jireen dahabkeed waa in leeg waa in dinaar leeg mooye macnaa in jasadkiisii kaa midoo dee adigu dinaar in leega intaasaa kaga harhsan cadaankii aw dirhami dirham faman laqiyahu ruuxa la kulmaa rasuulka ilaahay saxaabadiina waa la hadlayaa akaabirtii baabu la hadlayaa saa cumar iyo minkum xaalu idinka idinka mid waa ruuxa la kulmee idinka idinka mida waa dadkan rasuulka ilaahay u sheegayey falyastakfir lakum weydiista inuu ilaahay idiin baryo inuu dembigiina dhaafo idiin duceeyo duco weydiista weeye haydin dembi dhaaf dalbo taas buu ihi xadiidka kole duruqdiisa dambe ayaa inooga dheer oo inoogaba badan oo inoo si yar taam yeelaye lakiin waxa weeye un xadiidkan wuxuu horta bal inta kale waan dambeysiisanaye daliil u yahay un dee adiladii badnayd ee mucjizaadkii rasuulkii ilaahay iyo nubuwadiisa sixadeed iyo runtiisa sidqiga iyo sixadiisa waxyaalihii tilmaamaya weeye rasuulka ilaahay ninkan wuxuu sheegay magaciisii buu sheegay iyo nasabkiisii waa kan reerahna waa tirin doonaaba dee nasabkiisii iyo ciddii uu ahaa buu sheegay sifadiisi iyo calaamaadkiisiina waa kan wada sheegaya ama hooyadii ha noqoto baraskan ha noqoto baryadii ilaahay u baryey si ilaahay ugaba shaafiyey arrinka kale uu sheegay waa inuu dee cumar iyo dadkan la kulmayo oo uuba imanayo wixii oo dhamina si rasuulka ilaahay kuba warramay waa shay qeybu kaba warramaya ayay sidiisii u dhaceen si unbaabay uba wada dhaceenba waa dee mucjizaadkiisii badnaayen laba koobi karahayn ayay tani kaba mid tahay ama fadliga taabicigan iyo wixii ka damida axaadiisii baa inoo socotaa ama xadiidka duruqdiisii baa inoo socotaa wuxuu ihi mslim raximah الlahu taعaalى xadaثnii زhayr bn xrbi ومحamed بn الmثنى qaala xadaثna cafan بn mslimi qaala xadaثna xamaad wahuwa بn slmta can saciidi الjurayriyi bhada اisnaadi waa isnaadkiisii can abi nadra can usayr bni jaabirin can cmar bn الkhaطaabi qaala inii anigu samictu waxaan maqlay cumar baa leh rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay yaquulu xaal uu ku qowlayo ina khayra ataabiciina taabiciinta ka ugu khayrka badani rajulu nin weeye oo taabiciintii waa taabici markaa saxaabi ma aha waqtigii rasuulka ilaahay waa soo gaadhay waanu islaamay laakiin lamuu kulmayo dee umuu soo hijiroon waa kan waktigan yimid dee cumar ibn اkhadaab khilaafadiisii isagoo nin weyno dee dadkii iyagu mutadawiciinta ayay jihaadka ku socday laba socda ayuu yimi haddaba taabiciinta waxa ugu khayr badan rajulu nin yuqaalu lahu uweysun uweys la idhaah uweysna waa taskiiru awsin weeye magacan aws oo la taskiiriya uweys idhaah awsna marka hore waxay idhaahaanba aws dee waa adib yayga aws magacani uu yahay oo dee bismi hada xayawaan dee magacyo kaloo saasiba oo jira ay ku magacaab isku magacaabayeen baa jirtabe bal aws uweys baa la idhaah walahu waalidatun hooyuu leeyahay wa kaana bihi bayaadun caddaan baa ku dee hooyo uu baari yahay weeye sida lafaadihii nooguma dambaysa hooyadii nin u dee samafala baaria ayuu ahaa caddaan baa ku sugnaa waa baras famuruuhu amra falyastakfir lakum ka ducaysa weeye ninka caynkaas waa ninkaa khaamilkee laba aqoon ee taabiciga ayuu rasuulka ilaahay dha amra oo kaba ducaysta dee waa fadli weyn oo tani daahira ah uweysilayo rasuulka ilaahay baa yidhi waa khayru taabiciin dee taabiciin oo dhanna ninka ugu khayr badantaa wey aqaasha marka kutubulmusalax la joogo baabka taabiciinta ay kolkol markay kaba hadlayaan ruuxii uguba khayrka badnaa kolkol dad kale la magacaabo sida dee saciid ibn اmusayib iyo afdal taabiciin yidhaahaan taasi waa dee marka cilmiga iyo aqoonta iyo wixii ay faafiyeen ee jaanibkaa la eego waa sax dee waa saciidba saasuu ahaaye lakiin alkhayriya cinda allah waa kan rasuulka ilaahay jasmiyey ninkan baa taabiciin oo dhan laysku wada daro saciid iyo kayrkiiba ninkana kaba khayr badan oo waa khayr khayriya ama fadligaa dee balka dee dadkaa kala magacaabaya ama saciid khaasatan waa xagga marka la eego mala cilmiga iyo aqoonta iyo jaanibkaas ayuu dee uguba mudnaa bal marka horta fadli weyn baa uguba sugan arrin kalena xadiidka way nooguba sugan tahay oo dee ruuxii saalixa ah ama ahla salaax iyo dadka fiicfiican ee suusuuban in laga dalbe duco istikfaar lagaba dalbo xataa kaka dalbaya kaba fadli badnado cumar dee isagaa ka fadli badan ismana dhawoodee wax la muqaaranayn kara maba aha haddana rasuulka ilaahay waa kan yidhi dee kaba ducaysta bal taasi way nooguma sugan tahay jaanibkaasna weliba in yar baan kaga soo noqon doonaa markaan weli sii wadno uu inoo sii socdo riwaayaadku xadaثna isxaaq بn ibrahim alxandaliy wmحamed bn الmuثnى wmحamed bn bashaari qaala isxaaq akhbarana wqaala اlakharani xadaثna walafd lbn muثanى lafdigan ina musanaa leh oo wuxuu yihi xadaثna mcaad bn hishaami qaala xadaثanii abi can qataadaةa can zuraaraةa bni awfa can usayr bni jaabiri qaala wuxuu yihi usayr bn jaabir kana cmar bn الkhaaabi wuxuu ahaa cilmiga buu hayey rasuulka ilaah oo dee ninkan magaciisii nasabkiisii iyo sifaatkiisii iyo calaamadkiisii u wada sheegay inuu u imanayana u sheegay welibana amray dee inay istikfaar dembi dhaaf ay dee iyo in duca ay weydiistaan taas buu hayey marka uu sugayay oo dee yamanna waa laga imanayey sida jihaadka kaleba looga imanayo markii ay bilaabmeen dagaaladii khaasatan sham iyo ciraaq iyo dhulkan iyo wixii ka sheeyey ay kaba socdeen dadkii mutadawiciinta ahaa ee dee mujaahidiinta ah jihaadka ku socday waa marinkoodii yaman iyo markay kaba yimaadaanoo kolba way imanayeen iyagoo jihadaa uba sii dhaafaya oo dhulkaa kuba socda haddaba dadkaa kolba u imanayuu warsanayay yaman marka lagaba yimaado marka muxuu ahaa idaa ataa caleyhi markuu u yimaado amdaadu ahlilyamani reer yamaneed mutadawiciintoodii iyo qolooyinkii jihaadka u socday alamdaad waa jamcu madad mfradku waa taase waa aljamaacaة اlguzaة اladina yumiduuna juyuush اlislami fi اlgazw waa jamacaadkaa dee mutadawiciinta ee ciidamadii muslimiinta ziyaadinaya dee iyaga dee markaa ku biirayay kuwaas baa amdaadu ahayd haddaba dadkaa iyagu yaman ka yimi ku socda jihaadadii markay madiine soo maraan khilaafadiisii ayuu sa'alahum weydiinaya o wuxuu odhanayay afiikum uways bnu caamirin uways bnu caamir ninka la yidhaha maydinku jira dee waa soconayeenoo markaanu ku jirin may weeye waa tegayeenoo ma kama caajisahayn xataa ataa calaa uwaysin ilaa ugu dambayn uways yimi dad uu la socdo uwaysna markaa uu la kulmo faqaala wuxuu ku yihi cumar anta anta uways bnu caamirin ma uways bnu caamir baa tahay qaala nacam ha qaala wuxuu min muraadin reerka reer muraad la idhaha miyaad ka dhalatay uma min qaranin waa jiribkii muraadna waa qabiiladii kana waa jiribkii hoose qaala wuxuu nacam ha qaala wuxuu yihi fakaana bika barasun baras miyuu kugu sugnaa eeg waa wax qarsoonoo la arko dadkan kalena dee xagga nasab ahaan mooye umuurahan aan la ogeyn rasuulka ilaahay baa usii sheego isaguna isagiibu weydiinaya baras miyaad lahaydoo fabara'ta minhu aad ka bogsatay ilaa mawdica dirhamin oo caddaankii kalea ka baay intaa dirham in leeg mooyaane qaala nacam haa buu ihi qaala laka waalidatun hooyo miyaad leedahay qaala nacam haa buu ihi qaala wuxuu warsanayana isagu war uma hayo waysma oga qaala samictu rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulki ilaah oo leh yaأtii waxa iman calaykum idinka idin iman doona oo idin soo mari uwayse bnu caamirin maca amdaadi ahli اlyamani salawaat اllahi wasalaamu عalayh waa mucjizaadkiisiyo bal shaygaa qeybka dee waa waxay u yimi dadka mutadawiciinta ee amdaada ee ciidamadii muslimiinta biirinaya ziyaadada iyo kadee u ah taas ayaa isagoo laba socda min muraadin reerka reer muraad buu kaba dhashay uma min qaranin jiribka qaran laydhaah buu ka sii yahay kaana bihi barasun baras baa ku sugnaa fabara'a minhu uu ka bogsaday ilaa mawdica dirhamin dirham in leeg mooye lahu waalidatun huwa bihaa barun waa hooyo ayuu leeyahay oo huwa isagu bihaa hooyada barun uu muxsin iyo samafale u yahay casharkan markuu inoo dhamaadana in sha allahu tacaala kitaabuulbiri baa inoo bilaabmi iyo birigii waalidba taas baa uguna soo horeyn doonaba dee kitaabulbiri kaas iyo sila biriga waalidka uguma soo horeyne in hooyadna iyada dee waalidki bal marka adigu waa inoo dambeeyaaba insha allah casharkan wixii ka dambeeya insha allah usbuuca dambe lahu waalidatun huwa bihaa barun maxaa rasuulka ilahi low aqsama calى اllahi laa bara low aqsama hadduu dhaarto cala llahi ilaahay korkii wax laa barahu ilaahay dhaartiisa waa u fulinayaayo waa u baari yeelaya oo macnuha maxay hadduu baryaba maaha u yidhaha ilaahay oo yaa rabbi uu yidhaaho hadduu yidhaaho wallahi arrinkaasi waa inuu saa noqdo si baa ilaahay ka dhigaya ujeedadiina haddii intuu yidhaha uu dhaartaba uu yidhaha saas uu waxaasi ha noqdo uu noqon waayo isaga dhaartiisii xinsi baa ku iman iyo kafaarana waa laguma yeelanaya ilaahay baa dhaartiisii uga ilaalinaya xinsi iyo inay burti iyo inay jabti iyo inay kafaara kaba dhimato mansilada uu leeyahy daraaddeedoo ilaahay baa uu markaa dhaartiisi ufulinaya si dee maalan saxaabigii nadr oo kale markii walaashii rubayac kuba dhaartay wallahi laa tugsaru saniyatu saniyatu rubayac uu yidhiba rasuulka ilahi hortii buu leeyahy iyadoo rasuulka ilaahay qisaas xukumay ilaah baan ku dhaartay rubayac irigeeda lama jabinayo oo markii dambeba dee qoladii un ilaahay markii hore isaadkeynayey naxariis ilaahay ku ridoy diyadii aqbaleen oo rasuulka ilaahina min cibaad illahi man low aqsama cala allahi la abarahu isagana waa yidhiba oo dee xadiid kalena ruba ashcasa aqbara ninka nin la yaqaana oo ninkaa la xaqirayo haddana martabadaasu ilahay agtiisa ku leeyahay waana kuwii uu rasuulku yihi ruba ashcasa akbara laa yu'bahu lahu ama madfuucin bilawab lo low aqsama cala allahi la abara ku boodhaysan basaasaysan waa addoon saalixa ilaahay agtiisa xidhiidh xidhiidh weyn laba leeyiye mansiladaas dadka ma yaqaanaan ma garanayaan albaabadaa lagu celinaya marka dadka kale loo fasaxo isaga waxaa la arkaa keninkaa lagu joojin loo abara cala allahi laa bar markaa loo aqsama cala llahi laa bar haddaba dee weysna dadkaasu kaba mid ah xaaladisna weli way noo socotaa marka rasuulku muxuu yihi de cumar iya buu la hadlayay fain istadacta haddaad kartid an ystakfira laka inuu kuu duceeyo waa ninka hadduu iskaba daabarye hadduu wax kuba dhaartay ilaahay dhaartiisa u fulinaye haddii aad kartid inuu ilaahay dembi dhaaf ku weydiiyo fafcal sameh cumar markaa muxuu ku yihi fastakfir li war sidaasaa jirte ilaahay dembi dhaaf ii weydiiye fastakfara lahu uu dembi dhaaf dalbay cibaaradan dee balwaatan leeya waa meel ii yar dambeey aan lahaa waa umuuraha inoo yar dambeey on kusoo yarlaami doonaa cibaarada waa tan lahaaye hadalkan lagama fahmayo inuu cumar ibn اlkhadaab radia allahu canhu iyo dee asxaabtii markaa kaba fadli badanye lagama fahmayo taas lagamana fahmayo halkan uu leeyahay dembi dhaaf ii weydiye ilaahay inuu ii dembi dhaafo cumar inaan loo dembi dhaafin oo dee dadkii jannada loogu bishaareeyey awal wahla jannada gelayaabuu kaba mid yahay oo dee ijmaac isaga waxaa lagu ijmaacsanya cumar isagaa ka inuu ka fadli badan yahay uways iyo amtaashi laakiin maxaa arrinka madmuunkiisu faxwiis iyo khulaasadiisu ay noqonaysaa sheegid laysu sheegayo bianna uweysan miman yustajaabu ducaau uweys inuu yahay dadka ducadooda la aqbalo waa mid iyo cumar iyadoo lagu toosinayo ama lagu rasuulka ilaahi ku hadlayo dee amtaashii ilى الازdiyaadi min alkhayr dee khayrkii in la biirsado iyo dadka iyagu bal matalan la rajaynayo ijaabadooda iyo ducadooda in la aqbalo ka ducaysigii lagaba ducaysanayay taa laga faa'iideysto fursada aan la isba dhaafino waxay la mid tahay bu waa qordoy baa hadalka leh waatan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ilaahay dembigiisii horeeyo kii dambeba uba dhaafay afdala waladi aadamba ah haddana aan ku salliyayno waatan aan ilaahay wasiilo uweydiina wasiilo uu siiyey ayaan ilaahay weydiinaya inagay taasi naanfacaysaayo waxtar iyo waatan shafaacadiisii baan kuba mudanayna ag ducadaa rasuulka ilaahay u ducaynay ilaahay inuu wasiilo siiya aan ugu ducaynayno shafaacadiisii baan ku mudanay inagay naanfacaysaa waaba taas oo kale oo bal markaa tani maha macnuu ruuxii kale hadduu makfuuru lahu yahay inaanu u baahnayn dee ama arrimahan janibkaasna waa istiyaadkii khayr iyo iqtinaamka dadka caynkana ducadooda lagama faa'iideystaa way kuma sugan tahay dee gees kalena waa baraarujin laysku baraarujinay ninkaa ducadiisa inuu yahay nin ducadiisa la aqbalo oo balcuna taa la ogaado oo dadkaa ducadooda la aqbalaya inuu kaba mid yahay weyse arrinku ma aha in laga fahmayo de inu isag kol aduu cumar u ducaynayo inuu isaga cumar ka fadli badan yahay lagamana fahmayo kul hadii cumar dembi dhaaf ilaahay loo weydiinayo inaan dee dembigiisii de waa kaasoo janna loogu bishaareeyey ruuxa janno loogu bishaareeye janno gelayaana dembigiisi waa laga dhaafay weeyaane far taas in lagama fahmayaan lena waana qurdubi kalaam mufhimkiisa ku leeyahay faqaala lahu cumar cumar baa wuxuu ku yihi markii dee uu tii ka helay ducadii waa u duceeyey ayna turiidu xaggeed ku socotaa waayo dee madiine waa mari baydoymaka walow madiina iyo dee lamaka iyo jihaadadii baa lagu socdaa kolley iyo suquurtii islaamka iyo xuduudihii iyo meelihii dagaaladu kaba socdeen qaala wuxuu ihi alkuufata kuufa walow markaas dee dhulkaa laba furtoo la degay laga gaa fogeeye gaaladii laakiin haddana dadka halkaa degay ee waxay had iyo goor diyaar u ahaayeen bucuudtii la dirayay dhulkaa iyaga ka durugsanaya laakiin ay dhulkii kale ugaba dhowaayeen taas weeye oo markaa kuufaan anigu ujeedaan kuba socdaa qaala markaa wuxuu ihi cumar alaa aktubu ma qoraayo laka adiga ilaa caamilha dee fadligaa iyo waa qiimahaasu ninkanu leeyahy lakin waa ninkaa khaamilkaa ninka halkaa waaliga ah si uu kuu xidhiidhiyo xaalkaaga u ogaado waraqma kugu diraa qaala muxuu yihi markaa uways akunu waxaan ahaan waa inaan noqdo markaa macnuu akunu waan ahaanaya ay an akuna inaan ahaado fii khabraai nnaas dadka fuqaradood iyo dacafadood iyo kuwa aan cidi aqoon kuwa markaa majaalista la isugu yimaadana meelaha dambe dee adigu adigu markaa joogsadee ama hawlihii loogama horeeyo dadka axabu ilaya ayaa aniga xaggayga looga jacayl badaya inaan muuqdo dad nin la garanayo aan noqdo habraain dee imaka halkan macnu waxa weeya waa dicaafuhum wasacaaliikum waakhraaduhum aladiina laa yu'bahu lahum siduu sheekhu kaba cabiray waa kuwaan cidi aanay laba laba dareemahayn aan loona dee iyaga dadna laga gelahayn aan la qiimeynahaynba waana doorasho uu doortay xaalkiisu inuu qarsoonaado isagoo mansilada weyn iyo fadliga caynkaasa leh in xaalkiisu inuu qarsoonaado iyo khumuur dooranayay taasba weeye laftiga alkhabraana waxay yidhahaan ba dhulkaa la yidhaha alkhabraa oo de waa kii xadiidkuba yimi malat markaas de azarqaba taasi alkhadar ma aqalat ilkabraa oo dhulkaa xadiid abuder fadligiisa ahaaye markaa khabraana dee waa min alqubaar iyo marka taa la eego kan markaa dadka fuqarada ah baahan ama ani cidi aqoonna waxaa dee looguma magacaabay laftiga looguma magacaabay dee xaaladooda sida de miskiin oo le matraba oo kale waa ruux miskiin oo cid u saaxiib oo ujeedadu si wuxuu ciddii kuba dhegay faqrigiisi iyo baahidiisii daraaddeed iyagii baa dee si xaaladoodu ay taa tahay oo waxay barhkood soo naqliyaan dee ka faqirka ibnu kabraa in laba yidhaha si uu de waa ruuxa dhuljiifka ah ama dhulkii yaalla ee baahan ee taas oo kale si wuxuu baahi daraaddeed iyo faqri daraaddeed ciddii uguma dhegsanyaho kalaba ah e laakiin waxa weya dadka adigu aan la aqoon baahan dacafada inaan iskaga dhex jiro taas baan doonaya oon jeclahay si buana cumar ku daayey oo dee xaalkii waxba kamau bedelin halkii buu tegey waa mak kuufuu degey kuufana dee xaaladiisu taas bay ahayd zaahidka adduunyada uu ahaa xadiidkii hore inu inooguba bilaabmeen ama laftigii inooguba bilaabmeen nin ba ayaa ka mid ahaa isaga ku dheeleeleen waa markan dambey dhacday waayo markaa hore madiinu kaba yimi markuu kuufa degey ayaa dee qolooyin kale oo reerkoodii ahaaye reer qaran meesha waa la degey oo dadkii dee xaggaa kaba soo guuray baa degey marka waxaa ka mid ahaaba dee ninkaas imika dikrigiisu inoo horeeyo oo haba tan falama kaana markuu ade min alcaami lmuqbili sanadii sanadaa ku xigtay waa tegey isagu kuufuu degey waa sanadii taa ku xigtay ayaa xaja rajulu nin baa soo xajay min ashraafihim reerkoodii waa weys reerkooda ashraaftoodii kaba mid a fawaqfaqa cumara cumar buu laba kulmay fasa'alahu can uweysin cumar wuxuu uhi bal uweys iiga waran qaala ninkii baa wuxuu uhi taragtuhu waan ka tegey macnaa waxaan ka imi oon kaga imi halkii kuufa rasa albeyti isagoo aqalkiisu waa qaliila mataacun wey aqalkiisu waxa ku sugan uu dhiito waxba dee ujeeddadu nin alaaba oo isagu uu haystay iyo taasi may jirinoo waa isagoo alaab yar adigu aqalkiisu waa aqalkaa dee waa galaa-une waa maran yahay dadka iyagu xoolaha leh ama wuxuun leh waxyaalaha amtica iyo guryahooda laga helaa kumay sugnayn marka rasal beyt iyo qaliil almataac waa isla macne arasaasa iyo abada albadaadana waa dee marka nolosha adag ruuxa kuba noole dee ruuxa nolol adag iyo ceesh cidhiidhiya kuba noole wax mataaciya wuxuu haysaa ma jirto hadduu wax haysana wax dee la sheego ishu qabato ma aha haddaba aqalkiisu kaa uu baaliga yahay ama uu wax dee saasoo yaalaaba aanu jirin ayaan kaba imi qaala markaa wuxuu yidhi cumar baa odhanaya samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu yaأtii calaykum uways bnu caamirin maca amdaadi ahli اlyamani min muraadi uma min qaranin kaana bihi barasu fabara'a minhu ilaa mowdica dirhamin waa intii makaan ka soo soo laqbaynay lahu waalidatn huwa biha barun low aqsama calى اllahi la abarahu fain istadacta an ystakfira laka fafcal xadiidkii buu u sheegay ninkana de waa ninkaa aan isagaba aan wax ka soo qaadahayn oo dee wax manzilo agtiisa ku leeyiye qiima muu jirin markaa hore ninkii baa noqday xajkii buu kaba noqday kuufuu ku noqday faataa uweysin uweys buu u yimi faqaala wuxuu ku yidhi istakfir lii ilaahay dembi dhaaf ii weydiin qaala uweys baa yidhi anta adiga axdathu ku cusub ahdan xagga waqtiga iyo zamanka bisafarin safar saalixin safar fiican oo xaj baad kaba timi adigaa markaa de ay tahay kii ducayn lahaaye fastakfir lii aniga ilaahay dembi dhaaf ii weydiiye adigaaba dee imika xaj kaba yimi oo safar saalixa dee cahdigaaga iyo waqtigaagu ku cusub yahaye ninkii dee cilmi kalu wadaaye qaala wuxuu ninkii baa ku celiya istakfir markaasoo fastakfir lii qaala istakfir lii ninkiiba haddana yihi waar may ilaahay dembi dhaaf ii weydiye ii ducee qaala hadalkii buu ku celiyo anta axdathu cahda bisafarin saalixin fastakfir lii markii dee uu arkay dee taas buu qaala ku yidhi haddana uweys baa yidhi laqiita cumara laqiita cumara cumar miyaad la kulantay cumar miyaad la kulantay qaala wuxuu nacam ha fastakfara lahu ilaah buu dembi dhaaf u weydiiyo uu duceeyey dee ninkii warkii waa maqlay oo warkii baa faafay fafadina lahu naasu dadkii baa dareemay ninka xaaladiisii iyo dee salaaxiisan iyo manziladan xadiidkii rasuulka ilaahay baa la maqlay markaa de waa ninkaa doonaya had iyo goor inuu qarsoonaado inuu waxa weeyaan dee xaaladiisii iyo manziladaa weyn isagoo leh oo bal maala maqaamkaa weyna ilaahay agtiisa kuba leh haddana waa kaa doonaya isqarinayaba eh oo xaalkiisuu qarinayay waxaan isagii ilaahay kaba dhexeeya sirtaana waa kaa qarinayo muu muujinahayn sheekuna wuxuu leeyahy wahadihi طariiq اlcaarifiina wakhawaas اlawliyaa dadka caarifiinta ee rabbi yaqaaniya awliyada khawaastooda ayay dariiqadooda iyo xaaladooda taa tahay isqarinta caynkaasi markii taa la dareemay fadalq cala magaaladii baa iskaga tegey xaggii wejigiisu abuu u dhaqaaqay khalaas si baaba dee dadkii ugu wardambeysay dad baa yidhaha adigu dagaalkii sifiin iyo dee isagoo macaamiir ilmu'miniin laba socda ayaaba la dilaa la yidhaha dad baa yidhaha may khuraasaan iyo meelahaas ba adigu uu kuba dhintay adigu bal isqarin uu isqarinayo iyo dareenkii la dareemo waana dee rag badan oo isaga amsaashiisii ah oo dadkii kaba dambeeyey oo noocaasa san uu sheekhu tilmaamayo ayaa jiray oo kalba meeshii laguma dareemo dee iskagaba tegi jiray oo meel aan laguma aqoono meelaha dadka beeraha iyo si ibrahim ibn adham iyo rag saas ay ahaye bal sufyaan uthawri oo kale iyo ayaa dhici kartay de haddaba ninkaa saalixee imaamka ahaana dee caabidka ahaana inuu beeradad ugaba shaqeeyo masaatiin u ilaalinayo oo ninkaasoo haddii la dareemo wixii la dareemina way iskaga tegayeenoo meel kale ayaa qabanayeen oo kale o de dad saasaa jiray oo xaaladoodii qaala usayru cusayr baa wuxuu yihi wakasawtuhu burdatan maraan huwiye de waa ninkaa iskaba aradnaaye maraan huwiyey burdo fakaana wuxuu aha kulamaa ra'aahu insaanu insaan markuu arko ayay qaala odhanayay min ayna liuweysin hadihi lburda intada looma quudayo uweystana burdadan maradan xaggeega wata xagu ka helay xagu kama hela de nabiga xaaladiisan uqarsoona cidi may ogeyn radia allahu tacaala canhu ardaahu baabu wasi kolley kutubtaasi marta la eego dee jaanibkan ama dadkaa saalixiinta urisay ama sifatu safaha uu leeyahy ibnuljawsi waa kitaab madbuuc oo sifatu safaha dadkan iyo dee kolleyna waxaa asal u ah kitaabkan isaguna tobanka juz ku madbacaysan ee abu nucaym leeyahy xilyat lawliyaa kale waa ikhtisaarkii unkan ibnujawsi oo kale iyo ayaa dee wuxuu karaamaad kala duwan uu leeyahay iyo akhbaar intan ka badan taas way kuma sugantay kutubtaas matalan saa sifatu safo iyo xilyaha iyo kolley kutubtan dee taariikhda ama taraajimtuna iyaguna akhbaartiisa qaarkood way soo qaadaan addoonkaa saalixaawan baabu wasiyati nabiyi sala allahu calayh wasalam biahli misra rasuulkii ilaahay wasiyadiisii dardaarankii uu dadka u dardaarmay in la si fiican loola dhaqmo reer masr taas buu baabkiisii yahay waana mucjizaadkiisii baa inoo socda waa akhbaarihii waxgayba uu kaba waramayo dee si uba dhacay muxuu yihi xadaثanii abuلظaahiri qaala akhbarana بn wahbi qaala akhbaranii xarmalatu وxadaثnii haarun بn saciidi اlayliyu qaala xadaثana بn wahbi qaala xadaثanii xarmalatu ina yaxya xarmalo kalena waynu kitaabka kusoo areerki jirnay oo muslim sheekiisa ninkana waataan aragno laba nin baaba udhaxeeye laakiin waa isu awow uun oo xarmalat bnu yaxyaha asxaabtii shaaficina kamid ah sheekha muslima xarmalahan imakaan hayna awowi ah oo waa markaas labadoodu mid kastaba dee magac xarmalat bnu yaxya ibn xarmalo weeye magacii awowgii buu leeyahay waa awowgii sheekha muslim ee horeynu marar kala duwan aan kitaabka kusoo aragno habeena dhaweyd ba ay ka mid ahayde xadaثana بn wahbi qaala xadaثana xarmalat wahuwa بnu cimraan xarmalat بn cimraan isaga ma atujibiyo ka hore xarmalat bn yaxya ibn xarmalat ibn cimraan can cabdiلرaحman iبn shumasة اlmahriyi isagana horeynu soo aragnay kolley kitaab imaan iyo meel ka dambeysaba qaala samictu abadarin baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa yihi inakum idinku asxaabtii buu la hadlayaa ummadii buu laba hadlayaa dee dad taabiciinna markaa kuma biro dadkii furtaye satftax ummadda muxamadiyada sataftaxuna waxaa furan doontaan arba yudkaru fiiha alqiraad qiraadka lagu sheego sulaadida adigu waxa weeyaan dinaarka marka lasii googoye lasii sarifo taas ajzaadiisay qiraad ku magacaabi jireen dinaarkuna waxa weeyaan afar iyo labaatan juz oo ama afar iyo labaatan qiraad baa dinaarku uu ahaayo marka lasii sarifaa qaraariid bay odhanayeen ama qiraado waa juz min ajzaai dinaarun waa isaga sulaadidiisii ama sarifkiisii ama marka lasii gogoyo dee faran faran lagaba sii dhigo taas baa qaraariid la odhanayey haddii la jamciyo qiraad waxaanay odhanayeenbo dinaarku afar iyo labaatan juz ama qiraadku waa afar iyo labaatan juz juz kaba mid ah oo dinaarka ajzaadiisiiah haddaba iyagu way isticmaalayeen oo halka dadka kale waxyaalo kale ay isticmaalayeen dinaar iyo dirham guud ahaan waa la isticmaalaya lakiin sarafkan yar yar waxbay ku kala iibsanayeen oo tacaamulkooda badnaayo waa lagu sheegayo taasay hadal qaadayeen macnaa way ku tacaamulayeen oo tacaamulkooda jaanibkaa kuba badnaa fastawsuu isu dardaarma idinku dhexdiina biahliha ehelkeeda waa masar eh khayran wanaag isu dardaarma oo macnaa si fiican iyo mucaamalo fiican oo lagulaba dhaqmo taa isbarkin barhka kale ha faro oo taa isu dardaarma wasiyadii rasuulka ilaahay baa tan ahayd fa ina lahum waxaa usugnaaday dimatan xurmay leeyihin xurmo way leeyihin dimadu dee ahlalcahdi ama ahladima cahdi horey leeyihiin baabay xurmada ku yeeshaane kuwani cahdi iyagiyo rasuulka ilaahay dhex maray maahe laakiin waa xurmo dee bal ay leeyihiin oo xurmo way leeyihiin riwaaya sahri baa inoo dambaysa iyo xididnimo waraximan qaraabana way leeyihin raximna way leeyihiin reer masare bal marka dambe aan kuwaas sii sheegi doonaan xadiidka riwaayaadkiisa ama riwaayad dambe gaadhne si fiican ula dhaqma wanaagna isu far dhexdiina isfara oo khayr iyo wanaag isu dhexdiina isu dardaarma u ixsaan fala weeye dadkaa samafala saxaabigan ba ula hadlayo marka wuxu uhi fa idaa ra-aytum haddaa aragtaan rajulayni laba nin marka halkaa furataan aad degtaan a aragtaan laba nin oo yaktatilaani isku haystaa imika way ku dagaalamayaan way isku haystaa ba fii mawdici labina macnaha halkaasaa shuxe iyo bukli iyo gaadhay iyo dee bal waxyaalihii loo tegay halkan jihaadkiiya waxyaalaha in dhul iyo zarac iyo dhis iyo lagagaba shuqloomo waxaag waa bal waxbad lebina meesheeda waa in xabad lebina la dhigo iyagoo labadid ay isku haystaan oy kuwa murmayaan markaad aragtid fakhruj minha iskaga bax halkaas oo meel dee aan cadaawada iyo shaxnaha iyo bukliga intaa leeg iyo xirsiga adduunya intaa leegi aan lagu hayn bal isagaba qabo abudarbo qaala wuxuu yihi marka famara waa maray abudarbi rabicata wa cabdiraxmaan ibna shuraxbil ibna xasana shuraxbil ibna xasana saxaabi macruufa waa labadaa uu dhalay buu maray abudar baa maraya oo waaba laba walaalo aho yatanaazacaani ku murmaya fii mawdici labada dhul weyn iskuma haystaanba waxbadabina meel la dhigo waa jagada ayuu leeyahy halkan anaal iyo anaaloo tiibay isku hayseen fakharaja minha markaasuu iskaga tegay abudar xadaanii zuhayr ibnu xarbin وعبayd للh بن سعيد قال xdثnا وهب بن جرير قال xdثnا أbي قال سمعت xرملة المصرية يحdث عن عبدالرحمن بن شuماسة عن أbي بصرة عن أbي dr markii hore أbو dr waa sida umay dhaxayn imaka waatan waa sidaa udhaxaysa qاaل qاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم iنكم idinku ستفتحuنa waxaad furan doontaan مصر wahiya ardu dhul weeye yusamaa fiiha alqiraad lagu magacaabo qiraadka waa sulaadidan iyo sarifkaa yaryar ee uu leeyahay dinaarku la isticmaalo faidaa fataxtumuha markaa furataan waa furan doontaan faaxsinuu ilaa ahliha ehelkeeda u samafala faina lahum waxaa u sugnaaday dimatan xurmay leeyihin iyo waraxima aw qaala wuxu uhi dimatan xurma iyo wasihran xididnimay leeyihiin faidaa ra-ayta haddaad aragtid rajulayni laba ninoo yakhtasimaani ku doodaya iktatilaan idii horena macnahan unbay lahayd ku murmaya oo isku haysta fiihaa masr dhexdeeda fii mowdici labinatin xabad labina meeshii fakhruj minha iskaga bax qaala wuxuu yihi markaa abu der fara-aytu waxaan arkay cabdiraxmaan ibna shuraxbiil ibna xasana wa akhaahu rabicata waa labadiiba raximkii halkaas walaalo ahaaba weeye waxay isku hayseenna waa meel yar yakhtasimaani ku murmaya fii mowdici labinatin baan arkay oo fakharajtu minha waan kaba baxay bal xadiidka horta qeyraadkii waan soo maray iyo waxay halkan ay tahay dimaduna xurmada iyo dimaam iyo waa xurmada ayaa la yidhaha iyo xaqii baaba la yidhaahaa markaa raximkan rasuulka ilaahay sheegayna dee haajar oo nebi ismaaciil hooyadii ah iyaga ayay ka mid ahayd iyagaanay dee bal maalan marka leega nebi ismaaciilna carabtii qaaliban intooda badani waa awowgoodoo isagay kaba beermeen markaa raximka iyo waa raxim aada u durugsan haddii dee balhaajar oo la arko dee dadka rasuulka ilaahay ilaa cadnaan labaatan labaatan oday buu ama labaatan aabba ayuu u tirsanayey labaatan awow buu uba tirsanayey cadnaan iyo nebi ismaaciilna kolley masaafa udhaxaysa ilaah baa ogo dee nasaabiintu way tirtiriyaan oo kol kol bay ilah halkaa nebi aadam ka gaadhsiiyaane laakiin cidtaa ka warrami karta ama dabdin karta amaba jirto ee ilaa cadnaan iyo haddana nebi ismaaciil dee masaafo dhan baa udhaxaysa marka iyadoo intaas ay tahay haddii bal raxim uu rasuulka ilaahay yidhi waxaad umalay dadkeeda dee waa waxawey dadkuma wadaa dee raxim ayaaba isu yihin de hala kala dhadhawaado raxim dhow iyo raxim dheerba waa laysu yahay unoo dadku markaa dee meel kale laysugu yimaadaa meeshii imanaysa oo dee raxim baaban wada noqonaynay haddaba in raxim bay leeyihiin oo nebi ismaaciil hooyadii oo haajara ka mid ahayd amaa sihrigu aw qaala wuxuu yihi dimatan wa sihran xurmana way leeyihiin xididnimona way leeyihin sihrigu oo sihriguna ee maariya umu ibraahim ibnu nebiyi calayhi الsalaatu wasalaam ayaa iyaga ka mid ahayd muqawqis baa usoo diray hadiye ahaan rasuulki ilaahay ibraahim bay uba dhashay marka waa rasuulki ilaahay ashaartiisiina oo xaggii rasuulka ilaahayna dee waaba dadkaa xididkiisii ahaa oo xididnimona way leeyihin raximna way leeyihin oo haajar baa iyaga kaga mid ahayd haddaba waxay muteen raximnimadiina xidhiidh way ku mudanayaan musaaharadiina xurmo iyo xidhiidh bay kuba mudanayaane idinku dhexdiina wanaag uba dardaa isu dardaarma una samafala taas baa rasuulka ilaah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal markaa waxa weeye taasi xadiidkana dee tay iyada inooguba sugan waa mucjizaadka aan imika caawo kolley hayno rasuulka ilaahay muxuu kaba waramay isaga dabadii waa dabadiye inay ummaddu quwo yeelan xoog yeelan meel aanay markii hore jooginba jihaad iyo dagaal intay ku gaadhaan ay markaa islaamnimadkiina gaadhsiin dadkii jabaabirada ahaa iyo cajam iyo kuwaasa ay ka qaalib noqonayo qahri waana si u dhacay oo waa kaas dhulkii sham iyo masr iyo dee markaa furisiya wixii kaba sheeye dhulkii waa taa islaam noqday muslimiinta ciidankoodii gaadhay ka qaalib noqdeena dadkii kale lagaba saaray waa ikhbaar rasuulka ilaahi taa ka warramay si bay uba dhacday arrin kaleo khaasa inay masr gaar ahaan furan doonaan oo muslimiinta ay masr gaadhida oo la furan doonaan waa kaa may dheeraynba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isagoon sagaal sanood ama aan mootanayn ayaaba dee ay noqotay masr waktigii la gaadhay ee laba furtay arintan rasuulka ilaahay sheegay ee bal xaaladood inay laba ruux isku qabsan doonaan xabad labina waa kan saxaabiga xadiidka rasuulka ilaahay kama maqlay ayaaba u joogay ayaaba arkay oo dee iyagoo laba walaalihi weliba ay isku haysaan umuur oo dhamiba waa mucjizaadkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh iyo akhbaarta keybka ahayd ee si uu uga warramay uun iyadoon taawiil kala yeelan wax kala yeelan dee loo arkay baab fadli ahli cumaana reer cumaan fadliga ay leeyihiin baabkiisii weeye kolley cumaan dee waa imaka watan sawdadata cumaan ba laba yidhaaho oo dee barhkood iyo membergaa horeha raacin jireen iyo waxyaalaha sia kutubta hore siaan kuba aragne adigu dee macruufna way hayd oo waktigii rasuulka ilaahayba waa la degenaayo niman madaxina waabay jireen oo dee niman ibna julanda nin la odhanay ama ibnay julanda ama ilmo julanda oo kale iyo oo markii dambe rasuulka ilahi camr ibnu caas iyo isagoo uba dire ay islaameen oo kale iyo kuwaas way jireen oo markaa dad saasaa degenaa waanay barhkood madaxna way lahaayeen markii rasuulka ilaahay uba dirayna waabay islaameen barhkood oo islaamku iyadoo rasuulka ilaahay jooga ayuu wax kaba gaadhay horta cumaan haddaba bal fadliga ay leeyihiin xadaثna سacيid بن maنصuuri qال xadaثna mahdiي بن maymuni can abi الwaaزici jaabir بn cmri الraasibiyi samictu abا barzةa yaquul bacaثa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa wuxuu diray rajula nin ilaa xayin reer buu u diray min axyaai lcarabi carab reerahoodii kaba mida macnaa reer buu u diray nin rasuulka ilaahi baa diray fasabuhu nimankii halkay soo dhoweyn lahaayeen ay marti gelin lahaayeen ninkii bay caayeenoo darabuhu waa rasuulka ilaahi ninkii uu diray way garaaceenba fajaءa ilىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi buu u yimi faakbarahu uu waramay ninkii wixii qabsaday faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi low ana ahla cumaana reer cumaan camaan ma aha iyo urdun iyo taas maaha waa reer cumaan atayta haddaad u timaado haddii bal halkaad kuwan ugaba tagtay reer cumaan aad u tegi lahayd ma sabuka kumay caayan wala daro rasuulka ilahi ba waa dad xilmi iyo dulqaad iyo aqoon iyo qadarin iyo maamuus iyo ikraam le ayuu rasuulka ilaahay kuba sheegay haddaad halkaad reerkan ugaba tagtay reer cumaan aad uba tegi lahayd kumay caayeen kumanaanay garaaceen waa fadliga imaka de inta inooguma sugan xadiidkan baabu dikri kadaabi saqiifi wa mubiriha reer saqiif waa reerkii reer daa'if degayey koodii beenta badnaa iyo koodii daalimka ahaa ee xalaagayey daalimka mujrimka ahaa bal sheegidiisa rasuulka ilaahi baa kaba waramo sheegay labadaba dabadii bay labaduba yimaadeene xadaثna cqbaة بن mkrm الcamiy qal xadaثna yعqوb yعni بn isحاq الxadramiy qal aخbarana اأswad بن shayban can abi nfl abi nfl ibn abi اcqrb adn waxa weya taasoo reer kinaana ah waa nin deb markaas iqo taabiciintii dhaxa kaba mida ninkaas ba wuxuu hi ama aswad ibn shayban isna waa nin iqao saadise kaba mida wuxuu hi raأytu wax arkay abu nfl baa leh cabdاللahi بن الزubayr ayaan arkay calى caqabaةi madinati madina madina uu wuxuu uga jeedaa maka un waa magaalada caqabadeedii waa dee caqabadna waa dariiqa dee buurta kaba dhex dhacaya meel jiira oo taasoo kale ama karina ayaan iskuba arkay waan ku arkay de wuxuu uga jeedaa iyadoo halkaa inta qori looga taagay markii la dilay meeshaa la suday oo uu ka laalaado geed ama dee jidci uu kaba laalaado ayaan ku arkay oo macan waxa weeye de sanadii saddex iyo toddobaatankii hijiraday ahayd kolley markii mucaawiyihii labaad dhintay waa dhintay isagoo cid uu magacaabay iyo cid la doortay iyo waxyaalahaasi jirin oo muslimiintu waxay noqdeen bilaa imaam iyo bilaa khaliifa mucaayiba labaadna ee ayaamiya waa nin iska saalixana uu ahaa nin yarna uu ahaa nin xanuunsanayana uu ahaayo waxana aan dan kaba gelahaynba mabuu sii raagina isaga walan waayo codo yaziid baa dhalay yaziid ibnu mucaawiyaha labaad baa la idhaa markuu dhintay dadkii waxay noqdeen ma bilaa amiir iyo bilaa khilaafo dee cabdillahi bnu zubayr baa marka la eegay xijaaz oo dhan iyo yeman iyo ciraaq ilaa khuraasaan iyo bal masr markii hore iyo wixii waa adigu waa lala mubaayacooday shaam marka ay noqotay iyadoo xataa marwaan doonaya malaa markii hore inuu xaggan uba soo kaco uu isaga la mubaayacoodo ayaa malaa cubaydullahi bnu ziyaadiye baa yimi oo iyaguna ciraaq lagaba soo saaray adigu iyagii baa wax ku dhaliyey oo isaga halkaa markaa isagiina ismagacaabay shaam adigu markii dambena kolley waxyaalo dhacay ayuu u qaalib noqday nin kale oo dee adigu marka adigu bal qisada dee ma gelayo markaa isagu laga bilaabo afar iyo lixankii ama shan iyo lixankii hijrada dee waa kaa amiir baa lagu magacaabayey sideed sanadood isku xigay isagaa dadka xajsiinayay dhulkaa isaga ka imaamahaye markii uu sano dabadeedba uu dhintay marwaane inankiisii cabdimalik qabtay ayuu quwo badan buu yeeshay masar iyo waa la wareegay halkana markii dambe wuxuu usoo diray ninkii xajaaj ee daalimka ahaa waa mubiirkae ayuu soo diray oo dee muddo wax la xisaariyo dagaalo dhacaanba saddeed saddex iyo toddobaatankii hijrada kolley labada jumaad mid ahaan ayaa la dilay saxaabigan jaliilkaa markii la dilay dabadeed waa la dilay kolley dee kacbada agaheedaa lagu diraye way qaadeen oo meeshaa inta ayay ku salbiyeen ay ku gigeen oo ayba maala qori loo xiday iyo jidci baa muddo weliba ma aheen maalin iyo laba malaa muddo dhan ayuu meesha saa xaaladiisu ay ahayd xaaladiisa taa ahayd haddaba marka wuxuu leeyahay halku ku arkay waa taa waa ra'aahu masluuban weeye iyadoo la salbiyey ayuu ku arkay caqabada qaala wuxuu yihi abu nawfal baa odhanaya fajacalat waxay bilowday gudagashay qurayshun waa quraysh tamuru calayhi de waxay ka qaban karaanna ma jiraane inay soo marayso iyo wanaasu dadkuba way marayeen cid furi karta iyo cid dhaadhicin karta daalimkiina waa joogaa xajaaj iyo ciidankiisii ma jirto lama dhaadhicinayo hooyadii baa nool asmaa bintu abibakrin oo markaa malaa boqolba gaadhay waa nooshay waa joogtaa de waa kan xataa mara caleyhi ilaa uu soo maray cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar oo isba dee markaa markaa haddaan leenahay saddex iyo toddobaatankii hijrada ahayd ibnu zubayr markaa labiyo toddobaatan jir buu ahaa sanadii koowaad ee hijrada ayuu dhashayba sida dee aan horeba usoo aragnaybe xataa mara ale cabdullahi bni cumar baa soo maray fawaqafa caleyhi uu isdul taagay faqaala wuxuu yihi aلsalaam عalayka abaa khubaybi aلsalaam عalayka abaa khubaybi aلsalaam عalayka abaa khubaybi waa ku celceliyey waa salaamay waxa weeye in de ruuxii haddii qabri la ziyaaranayaba waa tan laynoo jideeyey in la salaamo salaamtiina waa ku celceliyey abaa khubaybna waa ya abaa khubaybna waa inan uu dhalo khubayb la odhanaya loogu kunyooday walow kunyooyin kalena uu lahaa markaasaa muxuu yihi haddana laqad kuntu waxaan ahaa nhaka mid kuu diida can haada oo dee isaga waa nin ma doonayn waxanba inuu dhex galay iyo dagaaladan iyo imaaradan iyo inuu waxaa faraa ka qaaduu doonayay arrinkan waan kuu diidi jiray waa waxaan dee tan ay kuba dambayso dagaalkan iyo umuurahanba ama wallahi baan ku dhaartee laqad kuntu anhaaka can hada ama wallahi laqad kuntu anhaaka can hada tanna saddex goor buu kuba celiyey waan kuu diidayay markaas haddana muxuu yihi ama wallahi baan ku dhaartay in kunta inta waa tii mukhafafad ahayd macnaa waa ina kown adigu waxaad kunta waxaad ahayd maa calimtu intan anugu ka warhaya sawaaman mid soom badan oo uu soom badnaayo had iyo goor waa soomi jiray bal arrin baa jirto dee kutubta inooguma sugan oo kolkol buu dhowr iyo toban cisho isku xigsiin jiray oo habeen iyo maalin aan u kala furi jirin waa laynaga nahiyey dee malaha isaga iyo inankiisa caamir iyo qolooyin waxay u qaateenun inay tahay dadka oo la leeyahay dhib baa idinka iman oo dee nahyigan ay irshaad ay ka cabiraanba oo iyagay dantooda taha oo rifqi dadka in loogama nahiyayo si go-an inaan looba xarimin oo dhowr iyo toban cisho isku xigta haddana ma caajisi jirin oo ma furi walaha markaas wax dee bal xidmayaashiisii kala furo subag yar iyo marka hore kuwa yar afuri jiray laakiin u israacin jiray inankiisa camaarna waa si caamir baan ujeedaa ibn cabdillahina waa siduu ahaa dee sida kutubta inoogaba sugane waa ninkaa soomka badan buu ahaa qawaaman had iyo goor qiyaam habeennimada badan oo aada buu taasna uba badsan jiray wasuulan xidhiidhin badan la raximi qaraabadana nin xidhiidhiyu ahaayo dee tani waxay tilmaamaysaa deeqdiisi iyo taasoo waxyaalaha dee kolley kutubta akhbaarta barhkood loo arkay ama akhbaariyiinta qaarkood nin aad u gacan adag inuu ahaayoo kale iyo taasi kolley mala waxba kama jiraane waa kan usugayo wasuulan liraxim ama wallahi ilaah baan ku dhaartee laummat ummad anta adigu asharuhaa waa luqadii ama sharuhaa ummadka ugu shar badan adigu aad tahay laummatu khayrin waa ummad khayr oo wuxuu uga jeedaa oo tan markii iyagu ay dileen ay salbiyeen waxay lahaayeen waa ummadaba kii ugu sharka badnaa taas bay lahaayeen kuwii dilay ee salbiyey iyagu zacmigoodii isagoo fadliga iyo diinta iyo khayrka uu kuba sheegay leh marka waxa weeye haddaba wuxuu leeyahay saa iyagu ay lahaayeen weeye haddii ummaddan adigu ka ugu shar badan aad tahay oo ummadda aanu kaba mid ahayn mid kaa shar badan ummadduba waa ummad wada khayr ah dhammaantood waa ahlu khayr ummadda ninka caynkaasi ugu shar badan yahay deesan ay leeyihiin waa ummad wada khayr leh marka hadalkan wuxuu ugaba jeedaa ama hadalkani kulansanaya waxaan iyagu ay sameeyeen iyo waxan ay leeyihin inkaarkii arrinku saa maaha weeye oo taa inkaarkiibuu kulansanaya intaa markuu yidhi kolley tanna waxay tilmaamaysaa uun dee waa in wixii isaga ay u nisbaynayeenna waa ka beri yeelayaa wanaagiisiina waa sheegayaa bal dee in de dulmi lagu dilayna meesha hadalkan way kuma sugan tahay ibnu cumarna shajaacadiisi iyo qowliyootaa lama dhaadhicin karayno hooyadii baa joogto walaalihii baa joogo dee curwat bn zubayr iyo amtaashi way joogeen qoyskoodii baa joogo cidnimay dhaadhicin karayn ayaaba dhan u qaato ba dee siay soo naqliyaanba markii dambe la dhaadhiciyey barkood waxay ka dhigeen curwa inuu cabdimelik tegey oo uga soo idan qaatay lakin xadiiska waxay nooguma sugan hadaladan inay sabab u ahaayeen laakiin muddo waxay soo naqliyaanba dee markii dambe lasoo dhaadhiciyey oo laba maydhayey inay de waa saasay inay xubnihi kale gogo-ayeen oo taasoo kale haddaba waa ka haddana hadalkan dee xaqa ah isay kuba qowlay waa ogayay inuu gaadhayo dee kamuu shakisnayn inuu gaadhayo xajaaja lakiin taa dan kamuu gelina hadalladan uu kuba hadlay uma nafada cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar baa iska socday fabalaga xajaaja xajaaj waxa gaadhay oo xajaaj mowqifu cabdillaahi wa qowluh cabdillahi hadal joogsigiisaasi iyo hadalkiisii baa gaadhay farsala ilayhi cid buu u diray xajaajo fawzila min jid can jidcih dee qorigii ama jiridii uu ku xidhxidhnaay ee ama laga weliba barhkood baa dee mooye suu qurdubiyo soo naqliyo uu foorarey bay yidhaabe saa ogaana way u foorariyeen ayaa laga dhaadhiciyey faulqiya fii qabuuri yahuudi malaa dee waa kuwa hore oo meesha oo jiray waktigaa dambe may deganeen yahuudiye waktigaasi nimankii yahuudeed qubuurtoodii iyo xabaalahoodii ayaa lagu tuuray uma arsala ilaa umih maleeg weliba waqaaxada intaa leeg waa boqol bay gaadhay saxaabiyada jaliilka waa dhibtan iyo waxaana weladkeedii iyo dee heerkaas waaba joogaan ayuu cid u diray xajaaj ilaa umi asmaa binta abi bakrin faabat way diiday kaalay buu ku yidhi ruuxaa da'daasna antatiyow inay u timaado facaada calayha rasuula ninkii uu markii hore usoo diru dib ugu soo celiyo wuxuu ihi lata'tiyani waa dhaaranayaaba waad ii iman aw la abcasana ilayka ama adigaan kuu soo diri man yasxabuki biqurunik ku dee timahaada intuu ku qabto kusoo jiida hadalkaasuu leeyahay man yasxabuki ku jiida weeye biqurunikna waa bafaa'irteeda iyo dee timaheeda intuu timaha ku qabto saa kusoo jiido iyo kaa keena ayaan kuu soo diri qaala wuxuu yihi faabat weydiido waqaalat waxay tidhi wallahi laa atiika kuuma imanayo xataa tabcaa ilaya ilaad ii soo dirtid man yasxabuni biquruni ku ijiida aada ii soo dirtid oo timahayga bafayrtayda intuu qabta halkaa ijiida kuma imanayo qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya abu nowfal fa qaala wuxuu yihi arunii itusa ii dhiiba wey oo ii keena sibtiya sibtaya wey labadaydii kabood ee maaska asibtuna dee waxa weeyaan waa khaasatan marka haraggalan waa kabaheni maaskaaan weeyaan waa markaani kabo iyo haragu dhogor lahayn ee dee taas oo kale taa wey ii keena waa kabihii maaskaay aruni sibtaya faakadan caleyh labadiisii kabood buu qaatay uma ndalaqa waa tegaya tawadafu isagoo degdegaya way ku fasireen ama yatawadafu waa dee isla weyn oo xaragoonayo kalba iskala jiijiidayo taas buu tegaya tabaktan xataa dakala caleyh ilaa u soo galay faqaala wuxuu yihi hadalkan uu ku odhanaya kayfa ra'aytinii saad ii aragtay sanactu inaan ku sameeyey bicadowilaahi cadowgii ilaahay waa inankeedii da'deedii may keenin inuu iyadii bal hadduu sidan isaga ku sameeyo dagaal bay iskaga hor yimaadeen inta sameeyey inuu iyadii dhowro suxbadeedii iyo umuuraha u kuba dhowro cadowgii ilaahay san ku sameeyey seebaad u aragtay qaalat waxay tidhi waa haweeneydee shajaaca ahayd aada u geesiyaed ahayd ra'aytuka caqligeedna waa dan yahay oo dee waktigaa wataaley inankeeda la dilay baaba dee lab markaas saddex iyo toddobaatan ama laba iyo toddobaatan waktigaa la dilay ra'aytuka waxaan ku arkay afsadta caleyhi dunyahu dee wadigaa dilay oo adduunyadiisii waad ka fasahaadisay wa afsada caleyka aakhiratak dee waxani waa wax kuu dambeeye lagaa goyn doono adigana aakhiradaadiibuu kaa xumeeyey adigu adduunyadiisii baad ka xumaysay isaguna aakhiradaadiibuu kaa xumeeyey balaqani waxay soo gaadhay iyadii baa hadalkii wata anaka taqulu lahu inaad leedahay saa ku tidhaaho ee waana sii de ay markii ay intii hore la dagaalamaya xisaarku lix bilood iyo dheeraad buu qaataybe ay hadaladii odhanayeen ciidankiisiyo yabna daati nidaaqayni labadii dhexer ama nidaqatii lahayd labada nidaaq inankeedii oo inaad saa ku leedahay ana wallahi daatu nidaaqayni aniga ah taa daatu nidaaqayn halkaad cay kaba dhigayso sharaf iyo qiimayahayd dee anidaaqayn waa tasniyatu nidaaqba nidaqna waa waxa ay dumarku ama dhexerkii ay dhexda kuba xidhaan taas baa la idhaah culimada luqada sida abu cubayd oo kaleyaba kaba soo qaaday maro roon ay xidhanayeen waqtigaasoo dhexda intay wax kaga xidhaan ayay intii saroo mala badan oo laalaadsantay de markay hawl qabanayaan ayay inteedii hoose kuba sii dayn jireen may adigu waa shayga ay dhexda kuba xidhanayeen ee dhexirkooda kaasba weeye in sababtiina ay magacan ula baxdee loogu magacaabay inay iyadaa sheegayso waxay tidhi ama axadumaa labada nidaaq mid ahaan fakuntu waxaan ahaa arfacu bihi mid ku kor yeela طcaama rasuuli اlaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay cuntadiisa iyo طcaama abi bakrin min adawaabi ayaan kaga kor yeelaya macnuhu kaley malaa lafdiga bukhaari baa aada uga yar dhowna ugama sariixsan oo macnahay sunaa kolley kaasun baan kuba fasiraynaaye maalintii hijiradii markii rasuulka ilaahi iyo abubakr ay hijroodeen dee kolley qoyska oo dhamino way kaba qeyb qaateen sahay bay diyaariyeen zaad ha noqdeen habeenadaa waxay cunayaan iyo dee dariiqoodaba zaadka ay qaadanayeen zaadka ay diyaariyaan sufre waxay kuma magacaabayen jiraan bay ahayd ayay ugu rideen zaadkii wax lagu xidhaa la waayo afkii lagagaba xidho dee baaqeedii ay dhexda kuba xidhnayd bay kala dilaacisayoo markaasay mid afkii kaga xidhay jiraabkii bay afkii kagaba xidhay midna dee iyadaa laba hadhayba walow dee bacda kutubis xadiidka saasaa inooguma sugan bacda kutubsiyarna haba timaado inay weelkii biyaha iyo adigu wixii qarbadkii iyo kii ku kala ka xidhayba sabaa dee ta loogu magacaabay daatu nidaaqeyn sidaas baaba loogu yihi waama aakharu markaa mid kaasoo dee cuntadii iyo zaadkoodii bay ku xidhay sufradoodii waama alakharu fa nidaaqu lmar'ati haweeneyda nidaaqeeda weeye allatii taasoo in laa t laa tastaqni canhu aanay kaba koobma aanay ka maarmahayn oo dee waxaa dumarku ay xidhaane dee bal taasunba weye ama ina rasuul اllahi waa tan isagii bay leedahay rasuulkii ilaahay salى اllahu alayه wasalam xadahanaa waa noo waramay oo wuxuu noogu waramay ana fii haqiifin reer haqiif kadaaban ku been badan inuu reer haqiif kamid yuu kasoo bixi doono wamubiiran kuwa xalaaga oo daalima oo jaa-irina inuu reer saqiif kaba soo bixi doono faama alkadaabu kii beenta badnaa fara-aynaahu waanu aragnay ka beenta badan ee beenaala ahaa waanu aragnay oo uuna soo maray wa ama almubiiru kaa daalimkaa ee jaa-irka ee wax halaagaya wax fasahaadinaya falaa ikhaaluka adiga kuma malaynayo ilaa iyahu isagoo kiibaa tahay oo anigu uma malaynayo inaad isagii tahay mooye kolley ficilkan ikhaaluna ee qiyaasku wuxuu keenayey waa hamsadii mudaarica ficil mudaaric weeye in akhaaluka laba yidhaaho sadena xarag de laakiin luqa faseexa weeye ficilka gaar ahaan kuba timiyo hamsadiisa in la kasriyo ikhaaluka ee qiyaasku muxuu ahaa de akhaaluka in laba yidhaaha falaa ikhaaluka kuma malaynayo weeye ilaa iyahu isaga inaad tahay mooye saasay ku tidhi hadalkaa dee shajaacada iyo taas quwadaaleh ayay kuba tidhi qaala wuxuu yihi raawigii faqaama canha markay saa tidhi waa kacayo walam yuraajaca hadal umuu celin dee markii horena waa kalaa waa kujiin iyo waa tan iyo hadalladan u lahay markay saa tidhi geesinimadaas iyo taa kagaba hortagtay iyo iyo ar ayuu iska kacay isagoon ina uba jawaabin bal haddaba in kolle xadiisku waa inoo dhamaaday baabkan islahaa ama dee iska dhameena in yar baa hadhayso waktigeennii baa yar gaadhe kadaabkan ay sheegaysaa nin baa tiray mukhtaar la odhanayay ibn abi cubayd reer daa'if buu ahaa haweeney aynu xajna kusoo maray oo ibnu cumar iyo bal matalan zawjadiisii ahayd oo dee waktigii jamaraadka maalintii ciiddiina dib dhacday malaha dee wa inay umul iyo waxyaalaha ahayd oo xadiidkeedaadn halkaa kuma soo maray safiya binti abi cubayd amaba iyada iyadoo laguma soo qayriyo taasuu u degdegay iyo malaa salaada tukaday qasr jamci waa walaalke walaalkeed buu ahaayo ninku dee wuxuu ahaa nin wuxuu sheegtayba in jibriil u yimanayo oo loo soo waxyoonayo waxaana jirta waktiyadaa dee ay waxyaalo dhaceen oo kale khaasatan xaaladii yaziid ibnu mucaawiye dabadii weeye markaas buu isagii dad badani intay raaceen waxana waa sheegtay jaanib kalena wuxuu dee isagu lahaaba dadkii iyagu markaa hore xusein iyo dilay aalubeytka laayiyana waa dee uu dabagalay oo isagaa markaa kuufaya dhulkaasaabuu hantiyey cubaydullah ibnu ziyaad iyana waaba la saaray markii dambena oo ay soo noqdeen cubaydullah ibnu ziyaad ciidan shaamu kaba soo kaxaysayna ciidankii uu watay iyo waabay dagaalameen oo isagaa dilay de cubaydullah ibnu ziyaad oo madaxiisii waxa la keenayba halkii madaxii xuseen loguma keenay ee isagu daartii uu fadhiyayba isaga madaxiisii iyo cubaydullah ibnu ziyaad la keenay nimankii berigaa ciidankaa ku jira ee dabagalay loo xafilaya inaan nin saasa dee wuxuu dhintay mooyeen inay bixinoo waa tatabucay oo raggaas waa la laayay cumar ibnu sacd ibnu abi waqaas iyabaa kaba mid ahaaye adigu dadkii caynkaas ahaa laakiin markii dambe muxuu sheeganayey in malag u yimaado ama jibriil uga yimaado taas buu sheegta beenaalaasad waktigii dambena xaaladiisu way muuqatay ugu dambeyn ibn zubayr ciidankiisii waa muscab ibnu zubayr baa la dagaalamay oo dee isagana waa la dilay madaxiisiina halkii isagaba kuwii hore la keenay baa qasrigii imaarada la keenay muscabna isna markii dambe de cabdimalik waa isna waa la dilo madaxiisa meeshii baa la dhigay daartaas balla kolba waa la keenaya haddaba kaas buu ahaa waa mukhtaar dee mubiirkuna waa isaga nin kale maaha culimadu iska daa wixii dagaalada kuba dhintay dadka uu iskaba dilaye soo qabayo taas oo kale uu iskaba dilayey ayaaba kuma yaal gaadhay kuma yaal gaadhay waa dadka uu isagu sabri u dilay khaasatan ama halkaa ha noqoto labaatankii sano oo dambe uu ciraaq joogay haba noqotee dadkii uu iska leynaya ama xabsigiisa ha ku dhinteen ama aqalo uu ku xidhay ayaaba dhan markuu sidaa kuba daaye dee ha kuba dhinteen ama waxyaalo bal matalan taas oo kale ayaaba kuma yaal gaadhay oo de waa mubiirkibu aha markaa rasuulka ilaahay saasuu noo sheegay mubiirkii waa adigay tiri anigu cid kale uma malaynayo de markay saa ku tidhina waa iskaba kacay taas dee isagaana mubiirkaa rasuulka ilaahay sheegay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kadaabkuna waa ninkaa mukhtaar loo odhanayay wallah subxana watacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma zidna walaa tanqisna akrimna walaa tuhina